aadqabashada akhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka cigaag dot com maanta ayaan deegaanka burowadal telefonka kula xiriirnay garaad cabshir saalex oo kamid ah isimada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaan weydiiyey halka oo marayo shirkii wejigii labaad ee deegaankaasi burowadal
halo
garaad aan waa ku maqlayaa xaguu marayaa shirkii deegaanka aan wejigii labaad ee magaalada burowadal
waa wa waa meel wacan buu marayaa waana godow yahay hadda wax yar baa noo adhay wax khilaaf oo soo dhexgalay isimadana ma jiraan been weeye warkaas
garaad aan wararka naga soo gaaraya burowadal ilaa shalay ilaa maanta waxay sheegayaan in ismaail khilaaf soo kala dhex galay khilaafkaasoo ku saabsan kadib markii la yidhi saddex xubnood oo kamid a khusuusiga oo ayaa lagu kordhinaya iyago oo koob iyo labaatan markii hore la iclaamiyey ayaa saddex kale la keenaya warkaa garaad maxaa ka jira
waxba dee adigu waa jireen ra'yigaas midqolyo dadkeena way jiraan laakiin wax khilaaf oo laisu khilaafada isimada soo dhexgalay ma jiraan been weeye garaad abshir saalex waxaad kamid tahay ismadii dalka dib uga soo laabtay ila imikana buuro wadal baa joogtaa xagay marayaan magacyadii khusuusiga beelaha s c iyagu ma soo gudbiyeen mase weli qaar baa garaad dhiman
waa laba dha laba saddex baa dhimaa shalka dugdadaas markaan ka nimi marka waa iyagiina maantaan isugayna inay soo dhamaadaan garaad goormaa laga yaaba markaa shirkii buuro wadal inuu dib uga furmo magaalada buuro wadal
maantada maantada sabtida sabtida marka maanta ma buuro wadal ayaa shirki toos uga furmaya oo ay imanayaan khusuusigii iyo ismadii intood kaleba si fiican ha sidaa wey ha garaad hore waxaad u sheegteen in aad wadanka gudihiisana ay imanayaan madaxda hogaanka s c iyagu nairobi kusugan haatan dawladda puntland arrimahaad kala hadlasaan arrimahaas xaggay idiin marayaan
wallahi weli arrintaas waa dee maaragtay ismaanu arag madaxweynaha ayay ahayd inaanu kala hadalo isagana weli ismaanu arag iyagana nairobi baa un hadda un ugu ugu wargambeysay garaad abshir saale hadii ay magacyadii beelaha s s c ay soo dhameeyeen xubnihii golaha khusuusiga goor ma laga yaabaa fadhigii u horeysay inay yeeshaan ama aad wada kulantaan oo arrimihii shirkii wejigii labaad halka laga saamba qaado
dee mar haddii iyaga lasoo dhameeyo iyaguna marka waa shiraya waa gelayaan arrimahooda bay gelayaan haddii lahaydna ismada kale ee s c qaar baa dibadda ku maqnaa iyagii may maanta shirka ma ka qayb gelayaan oo ma imanayaan oo dalka dib ugu soo laabanayaan weli maya weli qolo laba milyan baa maqan oo jira suuriya jira marka weli weli weli waa weli waa ma ma hayno waa maaragtay inkastay nagu yahan waa soo dhaqsanen haddii aladi marka garaad ismadana kale ku sugan gudaha ee maanta jooga buurawdal ayaa shirkii si rasmiya u furay maanta miya iyo oo iyagu idinkaa shirka sii wadeen miya ha ha awalba dee annagaa wadiyay intay maqnaayeenba ha wax cid loo joojinaya hadda maqaan oo la sugaya ma jirto goormaa laga yaabaa in fadhiga ugu horeeya ay yeeshaan xubnahan golaha khusuusiga oo iyana shirkooda caadiga ay gudagalaan adigu wiigan gudihiisa haddii alahayd wiigan gudihiisa ha garaad ugu dambeyntii dad badan wararka deegaankaas naga soo gaaray waxay sheegayeen in khilaafkaasi uu jiro warka maxaad nooga sheegi kartaa ma khilaaf baa soo dhex galay ugu dambeyntii warkaa garaad maxaa nooga sheegi kartaa waxba kama jiraan waxba kama jiraan been weeye hada iskhilaafsay oo hadda umada dhexdooda wax khilaafa dhex mari ma jiraan waxba kama jiraan warkaas maxaad uga baaqasaa dadka ku dhegeysanaya haatan kaala socda barta internetka ciyaag dot com ee ku sugan wadanka dibadiisa iyo gudihiisaba gaar ahaan jaalidaha s c
waa salaamaya igu salaan maaragtay waa aad baan u salaamaya meelay joogaanba arrimihina si wacan bay noogu socdaan insha allah khayr baan rajaynayna dhaqso u rajaynayna hadii lahaydna garaad abshi saalex oo kamid ah isimada gobolada sool sanaag iyo cayn oo goordhawoy toosada kusugan buura wada lagu ramayay shabakada wararka cigaag dot com garaad aad baad umahadsan tahay
ok salaam calaykum